raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo muqdisho kusoo dhawaada warka subax oo ini akhri doonto anigoo xamdi baraale qodobadana waxaa ka mid ah beesha caalamka waxay ku baaqday in isxakameen iyo wadahadal diiradda lagu saaro doorashada dalka qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada kuraastii ugu horreeday ee xildhibaanada golaha shacabka waxay ka socotaa magaalada kismaayo maamulka tababar lagu baranayo xalinta khilaafaadka u soo xiray beelo dhowaan ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada jowhar waxgaradkii aqoon-yahanada magaalada dhuusamareeb ayaa ku baaqay inaan la hurin xiisada kasoo cusboonaatay deegaanka xamar buurre ee gobolka galguduud ciidamada ammaanka ee hirshabeelle waxay magaalada beledweyne kusoo qabqabteen dadka ganacsanaya waxyaabaha ammaanka duuriya aqbaraadka dibadda shirka hogaamiyaasha caalamka ay ka yeesheen heshiiskii nukliyeerka iiraan oo lagu soo gabagabeeyey magaalada xiyaan intaasi waxay ahaayeen qodobada door korona warka waxaa soo saaray cabdiqaadir shacab markana kusoo dhawaada isagiyo intii hore ka faahfaahsan saaxiibada beesha caalamka waxa ay ku baaqeen in isxakabeen wadahadal iyo sidoo kale in diiradda lagu saaro nabadda iyo sidoo kale doorashada dalka cabdiqaadir shacab ayaa qodobkan eegaya
saaxiibada beesha caalamka waxay iyagoo aada ugu walaacsan sida dhow nala socdo xaalada taagan waxyaabaha kusoo kordha siyaasada soomaaliya waxa ay madaxda soomaalida ugu baaqeen in dalka danta dalka laga horumariyo wax walba waxay sheegeen in la dejiyo xiisada siyaasadeed ee kacsan iyagoo joogsanaya daandaansiga ama adeegsiga xoogaga wiiqi kara nabadda iyo xasinoonida saaxiibada beesha caalamka waxay marar badan ku celiyeen walaaca soo taraya ee muujinaya waxdamarin habraaca doorashada dibudhaca doorashada sidoo kale waxaa laga maarmaanay in ladejiyo la hirgeliyo heshiiskii seventeen september labada kun labaatanka iyo todobalaatankii may labada kun iyo kow labaatanka ee saluga doorashada iyadoo aan la sameyn wax carqalad ku ah doorashada kulana yeesheen golaha wadatashiga qaranka sida ugu dhaqsiyaha badan oo weheliyo wadatashiga kale ee dhexmaraya saamilada siyaasadda waxay muhiim u tahay in la dedejiyo loona baahan yahay si loo dardargeliyo loona hagaajiyo gedi socodka doorashada dalka howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom beljimka canada masar etoobiya midooda yurub e u finland faransiiska jarmalka urgoboleedka igad airlan talyaaniga jabaan kenya holland norway suudan sweden uganda boqortooyada midooda britain dowladda mareykanka iyo qaramada midoobe dhammaan waxa ay codsanayaan ama ay ku bogaadinayaan madaxda soomaalida in la dejiyo xiisada islamarkaana si wadajira loo wajaho doorashada dalka
aad baad u mahadsan tahay cabdiqaadir shacab mareykanka waxa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid walba isku dayday inay carqaladeyso nabadda soomaaliya wasaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda qeybteeda arrimaha afrika ayaa lagu yiri mareykanka waxa uu diyaar u yahay inuu tallaabo ka qaado kuwa carqaladda ku ah wadada nabadda ee soomaaliya iskuday kasta oo lagu hor istaagaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa wax laga naxo waxaanan taageeraynaa dadaalkiisa doorasho ee si deg deg ah lagu kalsoonaan karo dhammaan dhinacyadu waa in ay ka waantoobaan ficilada iyo sidoo kale oraayada cakiran qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada kuraastii ugu horreeday ee gobolada ama golaha shacabka ee deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ayaa lagu wadaa in lagu doorto magaaladaasi cabdiqaadir iimaan dhaqane magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa laga dareemayaa u diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan doorashada baarlamaanka aqalka hoose oo la filaya saacadaha soo socda lix kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka hoose in lagu qaban doono doorashadooda magaalada kismaayo iyadoona guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland ay dhammaystireen dhammaan isdiiwaangelinta musharaxiintii ku tartami lahaa lixda kursi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland siyaad maxamed mursal ayaa raadiyo muqdisho u sheegay in lasoo dhammaystiray ergadii codayn laheyd kuraastaasi lana filayo saacadaha soo socdo in la qabto doorashada dadka ka codayn doona lixda kursi ee aan shaacinay ergooyinkii ka codayn lahaa ergooyinkaasoo tiradooda lixda kursi ay dhan tahay lix boqol iyo lix codbixiye oo ku codayn doona lixdaas kursi ee aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka qaybgeli doonta baarlamaankiisa oo ay u tartamayaan laba iyo toban musharax kursigiiba laba qof ayaa u taagano u tartamaysa waxaana ka codayn doona kursigiiba boqol iyo kow qof ama boqol iyo kow codbixiye qaar ka mid ah musharaxiintii ugu dambeeyey ee isdiiwaangelisay oo la hadlay raadiyo muqdisho ayaa waxay cabireen dareenkooda ah saad la socotaan dee doorashadii loogu talagalay soomaaliya isteedii ka socoto way socotaa waxaan u tartamayaa kursiga laba boqol toban iyo toddobo oo aan hore ugu fadhiyey haddana aan u tartamayo doorashadu waxay u socotaa si habsami leh hadda waxaan qaatay shahaadadii diiwaangelinta anaa soo malay all processkii layga baahnaa iyo shuruudihii iyo habraacyadii u degsanaa doorashada waxaa ka horreeyey in doorashada wijiyadeedii lasoo maray in odayaashii dhaqanka iyo civil society-gii kursiga two seventeen ee laisku waafaqsan yahay iyo ergadii boqol iyo kooda ahaa dhammaanteed processkeeda mareen kadibna musharaxiinta ay u gudubtay musharaxiintiina hadda diiwaangelintooda ay socoto marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sida ay guddiga iyo shaqada adag ee hayaan iyo habraacyada iyo processka sida degan ee xasiloon aad u wanaagsan ay doorashada u socoto amniga goobta ay doorashada ka dhacaysa ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey waxaana lagu arkayaa ciidamada booliska amisom iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland oo iska kaashanaya sugidda amniga waxaana hakad la geliyey isku socodka dadka iyo gaadiidka khadar iimaan dhaqane raadiyo muqdisho kismaayo
aad baad umahadsantaa qadar imaan dhaqane maamulka magaalada jowhar ayaa tababar lagu baranayo xalinta khilaafaadka usoo xiray beelo dhowaan ku dagaalamay deegaana hoostaga magaalada jowhar cabdiraxmaan wadani ayaa warkaan soo diray gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baare ayaa tababar lagu baranayay xalinta khilaafaadka usoo xiray bulshada ku nool tuulooyinka maandheere iyo daymasame oo dhowaan diriir ay ku dhex martay duleedka magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle cismaan maxamed mukhtaar baari gudoomiyaha degmada jowhar ayaa bulshada labada dhinac ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan waxyaabihii ay ku barteen tababarkan waxaana sidoo kale uu sheegay in bulshada labada dhinac laga doonayo inay ilaaliyaan nabadgelyada deegaanka isagoona sidoo kale sheegay in dib ushisiinta labadan beelood dhowaan la soo xiri doono waxaan ka tacsiyeynaa dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmay dagaaladii hore ee labada tuulo dhex martay waxaan ku faraxsanahay inaad magaciisi aad iskugu timaadiin ama laisku kiin keeno labada tuulo ee maandheere iyo deemasame waa soo dhoweynaa run ahaantii shabakadan aad arkaysiin ee hadda isku kiin yeertay waxaa soo tababariyay hay-ad la dhahaayo bargof runtii waxay ka dhaxleen in idinka ay isku kiki keenaan waxaad idinka rabaay hadduu ala yidhaahdo idinkuna sida iikoo kale inaad noqotiin ee aad iskugu keentiin reer maandheere iyo reer daymasame si ay u wada qaybsadaan khayraadka ilaahay ka siiyey dhulkooda in ay walaaltinimo iyo isku calool xaarasho ee dhex barto aad ka shaqaysiin hadduu ilaah yidhaahdo waxaan mar dhow soo gabagabay doonaa dib u heshiisintii iyo sidii aan magaciisii aan ku ballagnay labada tuulo ayaan soo gabagabay doonaa intii ka horeyso iyo intii ka dambaysa waxaa la rabaa in lagu wada noolaado si walaaltinimo ah waxa ay ka shaqaynaayeen sharibakadaanne waxa waaye in sidaas aad magaciisii aad ku wada noolaatiin oo walaaltinimadii shal niga dhexaysay ay idinka dhexayso intaan waxay qaado waa qaadan yihiin labada tuulab waxaan umaleynaa intaan waxay qaado waxa waaye waa wax wax taraayo waa wax magaciisii lagu naaloo karo ee dadka ay gaarsiin karaan laakiin haddii gurihiina la gashiin waxa waaye wax ma tarin waxaan magaciisa idinku boorinaa ama idinku bogaadinaa in aad magaciisii aad ka faa'iidaysateen waxay ka faa'iidaysateen saddexda maalmood in aad magaciisii aad dadka aad wax ugu tartiin aad dadka aad gaarsiisiin aadaa u mahadsantihiin waana noo xirayaan shirkii insha allah
cabdiraxmaan xuseen cumar wadani raadiyo muqdisho jowhar
waxgaradkii aqoon-yahanada magaalada dhuusamareeb ayaa ugu baaqay in aan la xurin xiisada kasoo cusboonaatay deegaanka xanan buurre ee gobolka galgaduud maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkan soo diray waxgaradka iyo aqoon-yahanada magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo xiisada kasoo cusboonaatay deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud kana mid ah deegaanada hoostaga magaalada dhuuso mareebe islamarkaana horey dad halkaasi ugu dagaalamay loo kala dhex dhigay xabajoojiin waxgaradka iyo aqoon-yahanada ayaa dhanka kale waxa ay baaqa u jeediyeen dowlad goboleedka galmudug in si rasmi ah loo dhaqangeliyo xabajoojintii halkaasi laga hirgeliyay islamarkaana ciddii jebisa lagu qaado sharcigii la kala dhex dhigay amaba loo dejiyey xabajoojinta oo muddo dhowr bilood ka hor ah la kala dhex dhigay maleeshiyaad halkaasi ku dagaalamay ayaa waxa ay sheegeen waxgaradka iyo aqoon-yahanada baaqani soo saaray in aan la jebin isla markaana la dardargeliyo heshiis waara si xal looga gaaro colaada halkaasi ka taagneed muddada dhowrka sano ah xiisadan dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kasoo cusboonaatay ayaa inta la xaqiijiyey lagu dhaawacay ilaa saddex qofood iyadoona labada maleeshiya beereed tiro ka dhowr jeer halkaasi israsaaseyn kooban ay ku dhex martay deegaanka xananbuure ayaa waxa uu ahaa bilihii lasoo dhaafay mid xaaladiisu ay tahay mid degan kadib markii waanwaan iyo xabajoojin halkaasi laga sameeyey balse dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay israsaaseynta ay ku dhex martay labada maleeshiya beeleed ee halkaasi horey ugu dagaalamay dadka deegaanka ayaa dhanka kale waxa ay ku baaqeen in halkaasi la geeyo ciidamada ammaanka si looga baaqsado wax waliba oo xabajoojintii horey loo kala dhex dhigay labada dhinac jebin karaa isla markaana ka hor imaan karaa amniga deegaanka hadda ka jira dadka reer guuraaga ah ee deegaankaasi ku sugan ayaa dhowr mar halkaasi ku dagaalamay iyadoona khasaare xoogan uu dhaliyey dagaaladii deegaankaasi ka dhacay sidoo kalena dad ka barakacay weli deegaanka ay ka maqan yihiin tiiyoo u dheer tahay abaarta ka jirta deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayna la tiicayaan maamulka galmudug ayaa dadaalo kala duwan ku bixiyey sidii colaadaasi loo soo afjari lahaa dhinaca kalena dadka deegaanka waxa ay codsadeen in gurmad dhanka biyodhaamin iyo sidoo kale raashin ah loo sameeyo maadaama xaalad abaareed deegaankaasi ay ka jirto colaaduna isii dheer tahay maxamed cabdi maxamed redio muqdisho dhuusamareeb ciidamada ammaanka hirshabeelle ayaa magaalada beledweyne waxa ay kusoo qabqabteen dad ka ganacsanayay waxyaabaha ammaanka duuriye kadib howlgal ay ka sameeyeen magaaladaasi cabdishakuur cismaan cali ayaa warkan jawhar ka soo diray
ciidanka booliiska magaalada beledweyne ayaa sii wada howlgallada ballaaran ee lagula dagaalamayo waxyaabaha ammaanka duuriya ciidamada ayaa si gaara waxay howlgallada kaga sameeyeen xaafadaha magaalada beledweyne ee tuulooyinka hoos yimaada oo ay ku yaalaan dhulbeereedyo islamarkaana qaar ka mid a dadka beeraleyda waxay bilaabeen inay ku beeraan xashiishka kaasi oo dhibaatooyin xoogan ku haya bulshada ku nool gobolka hiiraan taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne maxamuud duur dege ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwo lagaga hortegayo waxyaabaha amniga lidukaa sida maanduuriyaha ciidamada howlgalladii u dambeeyey ay sameeyeen ay uu sheegay inay kusoo qabteen rag ku howlanaa ka ganacsiga maanduuriyaha sidoo kalena waxaa bulshada magaalada beledweyne ka cabsaday in la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si lagaga guulaysto waxyaabaha ammaanka duuriya oo shakhsiyaad qaar ka mid a bulshada beledweyne ay ka ganacsadaan amnigana saameyn ku yeesha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan howlgalladii u dambeeyey laga sameeyey ayuu sheegay taliyaha ciidanka booliiska magaalada beledweyne inay kusoo qabteen rag aad u fara badan kuwaasi oo ka ganacsanayay maanduuriyaha waxaana uu sheegay in ciidamada amar ay ku qabaan inay soo qabtaan kuwa ka ganacsada iyo kuwa beera xashiishka kuwaasi oo dhibaatooyin xoogan ay kala kulmaan bulshada ku nool magaalada beledweyne magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxaa ciidanka ammaanka ee booliiska ay ka wadaan howlgallo ballaaran oo lagula dagaalamayo waxyaabaha ammaanka duuriya cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne mahadsanid cabdishakuur markaana akhbaaraadka dibadda shirka hogaamiyaasha caalamka ay ku yeesheen magaalada vienna oo ay uga hadlayeen nukliyerka iiraan ayaa lasoo gebagabeeyey shirkan oo ay ka qaybgalayeen wafuud kala duwan ayaa waxaa inta uu socday lagu lafaguray heshiiskii nukliyerka ee iiraan kaa oo ay doonayeen in iiraan ay hoos u dhigto sii wadista nukliyerkeeda shirkan oo ahaa wareegii sideedaad ayaa waxa uu ku furmay marka hore si taxadar leh waxaana inta badan wax la iska weydiinayay heshiiskii nukliyerka iiraan ee sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii kaasoo qeexayay sida hogaamiyaasha dunidu ay uga go-an tahay sidii loo xakameyn lahaa nukliyerka warkaintaa dhegeystayaal